aan u qabno jubba waxaa waayo dhalisha qabno waxaa waayo habka qaybinta awood qaybsiga ayaa aada iyo aada loogu joorfalay sideedana horta waa ninka la yidhaahaa axmed madoobe laba sano kumeel gaar uu haystay laba sano markii dhamaatay waxay ahayd marka horena dadka ma soo dooranin dadka ma keensanin xoog baa lagu keenay waxay ahayd labada sano kumeel gaarka markay u dhamaatay in ummadda afti laga qaado cidda madax u noqonayso siday isu raaci karaan in ummadda loo bandhigay ahayd waxaad moodaa xooggii marka hore lagu keenay in haddana lagu sii socdo ama lagu socday haddana waxay ahayd in muxuuha si cadaalada wax loo qaybsado sida aad la socdo sida aad la socoto dadkan deegaanadan digilmirifle deegaanka ay degan yihiin haba yaraatee wax tixgeli lagu siiyey ma laha sababtoo ah waxaa waayo madaxda sare oo meesha joogtana cid oguma jirin igaadna cid oguma jirin dadka igaad meesha joogana waxaa waayo hal reer ay ahaayeen dawladda ethoobiyan waa iska daba socotay marka sidaa darteeda waxaan leenahay annaga waxa meesha laga sameeyey wax yacni macquul ah oo ummadda u cuntamayo mase la qaadan kara maaha ninkii taa yidhaahaa cadaalad waayo oo ka fiican wax ku dhammaadeenna qolada boobka u timaaday ubaan lagu qaadanayna annaga maana dad muxuu ahaa danaha soomaaliya iyo islimaasho iyo in muxuu ahaa ummadda deegaankaas wada degan ay waxaqeybsato ku fikirahay mase ogol maaha waxaan u haystaa un dad muxuuha dadkaas ka turjumayo oo marka horena muxuuha boobkaas ayaga sabab u ahaa haddana ayaga ka turjumayaan u haystaani laakiin wakiilka urur goboleedka igad maxamed cabdi afe iyo gabra iyo shaksiyaadkaas miyaanay dhexdhexaad ka ahayn hawsha socota mise kama aha afey waa nin ogaadeena maxbuub waa nin ogaadeena axmed madoor waa ogaadeen saddex nin ogaadeena meesha wax ku qaybsanaysay yaa kaloo meesha jooga igaas maha dadkaas waa dadka marka horena muxuu aha ninka meesha keenay oo ayagan muxuu haddana waxa u wadeen waayo